وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون suurat shucaraa ayaan kusoo dhex jirnay aayadda boqol afartan iyo kow ayuu darsigani ka bilaabanayaa qisooyinkii ay suuraddu inoo waday baan kusoo dhex jirnay waxaa inoo dambeysay qisadii reecad oo loo diray nabiyullaahi huud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam halkana qisadii reer tamuud baa ka bilaabanaysa oo nabiyullaahi saalix loo diray rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala kadabat way beenisay thamuudu thamuud way beenisay almursaliina kuwii la diray bay beenisay id wakti bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood saalixun ee saalix ahaa alaa tattaquuna miyaydaan isjiraynin innii anugu lakum idinka rasuulun rasuul baan ahay amiinun oo la aaminay aamin ah fattaquu llaha alla ka baqa oo iska jira wa atiicuunii anna iyeela wamaa as'alukum idinma weydiisanaya calayhi yacni cala tabliiq gaadhsiinta korkeeda idinkuma weydiisanayo min ajrin wax ujuura ah abaalgud idinkama rabo in ajriya ujuuradaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina uunka rabbigood korkiisa mooye atutrakuuna ma laydinka tegayaa fii maa shay dhexdii miyaa laydinka tegayaa haahunaa halkan ah aaminiina idinkoo aamin ah waxa halkan yaalla miyaa laydiin daynayaa idinkoo aamin ah fii jannaati jannaad jannooyin dhexdood miyaa laydinka tegaya yani aseendooyin beero waaweyn dhexdood wa cuyuunun iyo ilo durdur ah dhexdooda miyaa laydinka tegaya wa zuruucin iyo badar wa nakhlin iyo geedo timir ah midaasoo dalcuhaa midhaheedu hadiimun uu yahay mid jilcay oo bisaylka daraaddii la jilcay wa tanxituuna waxaad qoraysaan min aljibaali buuraha xaggooda waxaad ka qoraysaan buyuutan guryo faarihiina xaala aad tihiin kuwa qooqan ama faarihiina xaala aad tihiin kuwa xariifiin ah oo aada u yaqaana qoritaankiiyo dhismaha fattaquu llaha alle iska jira oo wa atiicuunii iyana walaa tutiicuu ha ateecinoo ha yeelina amra almusrifiina kuwa xadgudbay arrinkooda ha yeelina amarkooda ha qaadanina aladiina kuwaasoo yufsiduuna fasaadina fil ardi dhulka fasaadinaya oo walaa yuslixuuna aan hagaajinaynin reer thamuud waxay beeniyeen rusushii ilaahay usoo diray subxana wa tacaala nebi saalix baa u tegay isaga hadday beeniyeen waxay reebteenba ma jiro rasuul ay rusushoo dhan waa beeniyeen maxaa yeelay hal mabda' bay rusushu la wada timid mid ka mid a haddaad ku gacansaydhada dhammaantood adoo diiday baad ka dhigan tahay waxay ahayd beenintaasi markuu saalix u tegay oo ku yidhi war miyaydaan isjiraynin oo cadaab ilaahay iyo ciqaabtiisa ayadaan iska jiraynin anugu waxaan ahay mid la soo diro idinkaa la iisoo kindiray aamin baan ahay oo wixii la iisoo dhiibay waa laygu aaminay waxna ku siyaadin maayo waxna ka dhimi maayo sidii la iigu soo dhiibay baan idinku soo gaadhsiinay mar hadday sidaa tahay fattaqullah war alla ka baqoo iska jira cadaabkiisa wa atiicuunii anna iga amar qaata oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu iisoo dhiibay iga yeela wax hoolo oon idinkaga rabana ma jiro ujuuro idinkama doonayo xoolana idinkama rabo abaalgudna idinkama rabo aniga abaalgudkaygii ujuuradaydu uunka rabbigii iska lahaayee isoo dirsaday ayay dushiisa ahaatay isagoo maanunbaa isiin doona cid kalon ka doonaya ma jiro markaasaa hadalkii wuxuu u bedelay yacni inuu dareensiiyo xaalkooda inuu khatar yahay hanjabaad atutrakuuna fi ma haahunaa aaminiin warma waxay idinla tahay barwaaqadan aad ku dhex jirtaan in laydiin dayn doono oo saa laydinkaga tegi doono markuu camimay ayuu haddana tafsiiliyey barwaaqadii beera aseendooyin ah dhexdooda miyaa laydiin dayn iyo ilahan durdurka ah iyo zuruucda waa beerta yaryarka macnaha iyo geedo timir ah taasoo midhaha ka baxay hadiimun uu yahay hadiimka waxaa la yidhaahdaa shaygu markuu jilicsan yahay oo midhaha intuu bisaylku ka bato uu aada u jilicsan yahay baa hadiimka la yidhahdaa yacni sidii shay burbursan oo kale laga dhigay macnaha heerka uu ka gaadhay bisaylka ma arrimaha in laydiin daynayaan moodaysa haddii aad yani sidan aad ka bedeli weydaan laydiin dayn maayo ama laba gooroba laydin dayn maayo adduunyadan iyo barwaaqadan waad ka tegi doontaan aakharaadna u tegi doontaane warnimayah wixii aakhara aad u baxsan lahaydeen shaqaysta saasuu macnaha ku leeyay waxaa kalooy samaysaan buu leeyahy watanxituuna min aljibaali buyuutan buuraha xaggooda waxaad ka qorataan guryo waxay ka qoran jireen macnaha dhagixii oo weyn oo saa isu haysta oo yaalla baa intay qoraan bay gudihiisa waxay ka samaynayaan qolal fara badan ma aha buur maaha dhagax dhan wathamuud aladiina jaabuu sakra bilwaad dhagax dhan oo meel iska yaallay goynayaan oo markaasay qorayaan oo xerdayaan halkaasa waxay ka samaynayaan guri dhan oo qolalkiisa iyo wixiisa u dhammaystiran ma aha intay dhagax soo qaadaan sidanoo kaleeto ama maalan ay soo qaadaan yani bulkeeti soo qaadaan inay mid kale dul saarayaanoo shamiite udhexaysiinayaanoo mid kale haddana sii dul saarayaano saa guryaha ku dhistaan maha dhagax dhan bay soo qaadayaan waa qoranayaan dhagixii dhagixii waxayba kasoo saarayaan guri dhan oo dabaqya oo xagsho badan saas wey manaa ayib faarihiinada waxa weeye idinkoo qooqan ama faarihiina idinkoo aada u garanaya farsamadaasi macnaha qoridda yani labadaba waa la yidhahda ay xaabiqiina idinkoo xariifin ku ah qaabka guryahaasi aad u qoraysaan marka niman yahu ilaahay iska jiro alla ka baqa anigana iyeela hana yeelina kuwa xadgudbay amarkooda ha qaadanina waa madaxdoodii iyo hogaamiyeyaashoodii iyo odayaashoodii wey kuwaas niman yahu amarkooda ha qaadanina meel uxunbay idiin wadaani waa kuwa fasaadinaya dhulka oon waxba hagaajinaynin maxaa yeelay ninka madaxda ama hogaamiyaha ama odayga ah mar hadduu ilaahay tiisa ka leexday subxaana wa tacaala inuu wax fasaadiyo mooyaane islaax male hagaajin male wax inuu xumeeyo mooye waxma hagaajiyo marka kuwaa warnimo yaho amarkooda ha qaadanine anigaa ilaahay isoo diro xagga ilahay ka socda tayda qaata buu le macna kadabad way beenisay tamuudu reer tamuud waxay beeniyeen almursaliina kuwii lasoo diray id waqti bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood saalixun ee saalixa alaa tattaquuna war miyaydaan isjiraynin oo allaha cadaabkiisa aydaan iska jiraynin innii anugu rasuulun baan ah mid la soo diray lakum idinka laydiin soo diray amiinun oo la aaminay allah baa i aaminay subxaana wa tacaala oo fariintiisa inuu yani fariintiisa iyo risaaladiisa ii aaminay fattaqu llaha alla iska jiro oo ka baqa wa atiicuunii anna iyeela yani amarkayga qaata wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi cala tabliiq gaadhsiinta korkeeda min ajrin wax ujuuraa idinkuma weydiisanayo dadaalkan wakhtigan aan bixinayo yani waxau yeedhidan idin yeedhayo waxba idinkagama rabo in ajriya maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin iyo ujuuradaydu ilaa calaa rabbialcaalamiina uunka rabbigood korkiisa mooye cid kaloon korkiisa ku leeyahay ma jiro allah subxana wa tacaala ayaa macnaha ii ballanqaaday wey atutrakuuna ma laydinka tegayaa fii maa shay dhexdii miyaa laydinka tegay haahunaa halkan ah aaminiina idinkoo aamin ah waa maxaa halkan ah waa barwaaqada wuu sii faahfaahiye wuxuu yidhi fii jannaatin aseendooyin dhexdood miyaa laydinka tegayaa beero waaweyn dhexdood miyaa laydinka tegaya wa cuyuunin iyo ilo durdur ah barwaaqada ma laydiin daynaya idinla tahay wa zuruucin iyo zarci zuruucdu waa beerta midhaha yaryarka laga goosto wey wa zuruucin iyo wanaklin iyo geetimireed taasoo dalcuhaa midhaheedu hadiimun uu yahay mid jilcay yani bisayl dartii bisaylka uu bislaaday buu aada u jilcay oo sidii wax yani burburay oo kale u noqday macnaha ayib asalka dalciga waxaa la yidhahdaa dalciga hadda ka hor baan soo marnay hadda meesha waxaa laga wadaa midhaha laftiisa baa laga wadaa laakiin dalciga waxaa la yidhahdaa geedku markuu baxayo sidiisaba laantu ay baxayso marka hore waxaa soo baxa laba caleemood oo isku duuban iyo laba caleemoodoo saa isugu duuban baa soo baxay labada caleemood waxoogaa markay joogaan way kala faydmayaan midba dhinac bay u laabmaysa haddana dhexdooda waxaa ka soo baxaya laba caleemood oo kale oo isku laaban isku duuban say u socdaan u socdaan u socdaan oo labada caleemood markay soo baxaan oo waxoogaa joogaanba u kala laabmayaan ayaa marka dambe dhexdooda waxaa ka soo bixi doonta laantii midhuhu fuuli lahaayeen saas manaa rucubta midaasaa marka waxaa la yidhahdaa halkaa ka soo baxaysa ee kala laablaabmaya ayaa la yidhahdaa dalciga la dhaha marka dambana laanta midhuhu saaran yihiin ay kasoo dhex bixi doonto asalka dalciga kaasaa la dhaha laakiin hadda waxaa laga wadaa midhaha laftoodii baa laga wadaa midhihii laftoodii baa manaha aad intay u bislaadeen jilcay jilcay manaha watanxiduuna waxaad qoraysaan min aljibaali buuraha xaggooda waxaad qoranaysaan ood ka qortaan buyuutan guryo faarihiina xaalatiin kuwa qooqan idinkoo qooqan ama idinkoo aada u yaqaana qoridda guryahaasi aad qoraysaan fattaquu llaha alla ka baqa oo isjira waatiicuuni iga amar qaato alla iyeela walaa tutiicuu ha ateecina amra almusrifiina kuwa xadgudbay amarkooda wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahtin yufsiduuna fi lardi ama madaxdoodiiba dha iyo hogaamiyaashoodii ama ciyaal suuq gooni ah oo wax fasaadiye ahay walaa tutiicuu ha u ahadeecina amra lmufsidii amar amra almusrifiina kuwa xadgudba amarkooda ha adeecino ha yeelina aladiina kuwaasoo yufsiduuna fasaadiya fi lardi dhulka fasaadiya oo walaa yuslixuuna aan hagaajinin saas mana jawaabtoodii waata marka qaaluu waxay yidhahdeen inamaa anta adigu saalixow min almusaxariina kuwa la sixray baad ka mid tahay maa anta adigu ma tihid ilaa basharun bini aadan mooye oo milunaa anagoo kalea bashar anagoo kale unbaa tahay maadaa malaga adigu maxaad nala dheertay fa'tii la kaale biaayatin mucjizo la kaale in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay qaala wuxuu yidhi haadihi midani naaqatun waa hal lahaa hashaasoo lahaa iyada ay u sugnaadeen shirbun kal walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday shirbu yawmin maalin kalkeed macluumin maalinkaasoo la yaqaano iyaduna xilli bay leedahay biyaha ay cabto idinkuna maalin gooniyaad leedihiin sidaasaa hawsha idinku qaybsanta walaa tamasuuha ha taabanina aayadda yani hasha ha taabanina bisuu'in xumaan ha ku taabanina oo fa ya'hudakum uu idin qabto haddaad ku taabataan cadaabu yawmin maalin cadaabkeed cadiimin oo weyn maalin weyn cadaabkeed markaa uu idin qabto facaqaruuha way boqongooyeen hashii way dileen fa asbaxuu markaasaa waxay ahaadeen naadimiina kuwa qoomamooda hasha dilkeediibay ka qoomamoonayaan fa akhadahum waxaa qabtay alcadaabu cadaabkiibaa qabtay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayatan calaamad baa ku sugan lagu cibro qaato wamaa kaana maynan ahaanin aktaruhum kuwan kula jooga nebi maxamedow intooda badani mu'miniina kuwa rumaynaya maynan ahan wa ina rabbaka rabbiga lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka ah oo ka adag addoommadiisa alraxiimu naxariisto oo addoommadiisana u naxariistay intuu doono rabbi subxana wa tacala markii u naseexeeyey oo si fiican ula hadlay jaahiliyadu hal mid baa ka wada dhaxaysa oo wadaagtaa inay ku aflagaadayso ku maagto ilan dad dhaqan haystay oo caado lahaa baad u imaanaysa haddaabad dhaqankooda inaad wax ka bedasho isku daydo ha filin marka ugu horraysaba in ubaxyo lagugu soo dhawaynayo waa in lagula dagaalamo oo meelay gaadhaba horta lagu diido jaahiliyada dhaqankeedu marka waxa weeye inay adiga lafahaaga maagaan inamaa anta min almusaxariina kuwa la sixray baad ka mid tahay waa la sixran tahay ma qumanid waad falan tahay ta labaad bini aadan annagoo kalaa tahay maxaanu kugu raacayna meeshaa waxay yani leeyihiin maa malaa'ig lasoo diro bini aadan annagoo kale a bedelka naloo soo dirayo haddaad runtaa ay tahay malag maxaad u noqon wey bal waxay doonibaysaa ha ahaatee mucjizana qancisanna noo keen fa'ti biaayatin in kunta min asaadiqiin mucjizo iyo calaamad weyn oo kuu markhaati kacaysa noo keen oo na qancisa markay codsadeen ilaahay buu ka codsaday inuu mucjizo u keeno weliba waxay ka codsadeen mucjizo uun ma ahayne waxay yidhaahdeen hasha tilmaamaha nooca iyo noocaale noo keen hashii baa marka loo keenay markii loo keenana iyada lafteedii baa lagu imtixaano imtixaan ku noqotay wuxuu yidhi middani waa hal haadihi naaqatun tani waa hal waa mucjizadii aada codsateen laakiin meesha biyaha laga cabo iyo darka maalinna iyadaa iskale waa kalkeedii maalinna idinkaa iskale waa kalkiinnii laysku saqajaami maayo maalinkay hasha ay kalkeedii tahay meeshaa biyo uma raadsan kartaa iyadaa iskale maalinkaasoo dhan maalinkiinnana idinku soo saqajaami mayso duurkeedaasay u daaq doonaysa hawshii saasaa laydinku qaybiyey yani waxa weeye meeshii iyagu ay mucjisadii aayadda ka codsadeen baa waa loo keenay haddana imtixaan baa looga dhigay macnaha maxaa yeelay biyihii oo waxyaalaha bini aadamku u baahan yahay kuwa ugu asaassan ah baa la yidhi maalin dhan waa inaad ka maqnaataan maalinna idinkaa leh maalinna iyadaa leh saas wey macnaha hashaana xumaan ha ku taabanina bu ha dinina ha boqongoynina dhib ha u geysanina haddaad yeeshaanna cadaab weyn baa idin taaban doona maalin weyn cadaabkeed ayaa idin taaban doona wuu u digay mayna yeeline kuwoodii ciyaal suuqinta waxoogaa markay hashii sidii ku socotay bay sabri waayeen oo adkaysan waayeen maalin dhan hashani see bay ceelka nooga haysataa markay dul qaadan waayeen baa kuwo sufahadooda wax magaradkooda ila bulsho walba wax magarad beelada kuwii baa marka ka shaqeeyey hashii inay dilaan fa caqaruuha hashii waa boqon gooyeen fa asbaxuu naadimiina waxay ahaadeen kuwo qoomamooda sababtu waxa weeye cadaabku markaba kada uguma imaanine wuxuu ku yidhi saddex beri suga saddexdii beri maalinkii ugu horreysay bay waxay arkeen isbeddel maalinkii xigtay isbeddelkii waa sii kordhay maalinkii saddexaadna waaba la tirtiray marka maxaynu dembiga u gallay oo aynu hashii ilaahay mucjisada inooga dhigay u dillay kama ay qoomaysna hadday ka qoomoon lahaayeen middaa tawbayba ahaan lahayd sababtu waxa weeyaan nabigu wuxu uhi sal ly waslam annadaamatu tawba buu nabig sl lay slm ruux hadduu dembigu galay ka qoomamoodo iyada lafteedaaba tawbad ah dhankaa marka kama qoomamoonayaan laakiin waxay ka qoomamoonayaan hashii ay dileen cadaabkii loogu ballanqaaday baa ka dhashay cadaabkii markay arkeen bay yidhahdeen war maxaan u dilay war maxaad noogu taabateen halkaa way macana hadee taasi tawbad maaha marka fa asbaxuu naadimiin cadaabkiibaa qabtay markiiba yacni laba beri kadib maalinkii saddexaad baa cadaabkiibaa qabtay arrintaana mucjizo weyn baa ku sugan bal allah subxana wa tacaala u fiirso siduu cadowgiisa uga adag yahay kibirka meeluu ka gaadho siduu ugu gargaarayo rusushiisa iyo dadka raacsanna u fiirso inna fii dalika la aaya intooda badanna ma rumaynayaano kuwan kula joogaaye macangegiinta waa iska madax adag yihiin mana waxna ku qaadan maayaan rabbigaana waa casiiska raxiimka wey subxana wa tacala qaaluu waxay yidhahdeen inamaa anta adigu saalixaw min almusaxariina kuwa la sixray baa ka mid maa anta adigu ma tiid ilaa basharun bashar oo milunaa annagoo kala a mooyaane wax kale ma tiid faatii la kaalay biaayatin mucjiza la kaalay in kunta haddaad tahay min alsaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid qaala wuxuu yidhi haadihi midani naaqatun hal wey hashaasoo lahaa iyada ay lahaa iyada ay u sugnaaday shirbun kal baa u sugnaaday shirbun yacni kal bay leedahay waa maalinka goonida u ah walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday shirbu yawmin maalin kalkeed macluumin oo la yaqaano maalin la yaqaanana idinkaa leh maalin la yaqaanana iyadaa leh kalku saasuu idinku qaybsan yahay walaa tamasuuha ha taabanina hashii bisuu'in xumaan ha ku taabanina oo fa ya'hudakum kolkaa uu idin qabto haddaad taabataan cadaabu yawmin maalin cadaabkeeda cadiimin oo weyn facaqaruuha markaasay boqongooyeen oo hashii dileen fa asbaxuu markaasay ahaadeen naadimiina kuwo qoomamooday ahaadeen boqongooyadii iyo dilkeedii dushiisay ka qoomaysan yihin fa akhadahum waxaa qabtay alcadaabu cadaabkiibaa qabtay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayatan mucjizo ayaa ku sugan wamaa kaana maysan ahan akaruhum intooda badan mu'miniina kuwa rumaynaya maynan ahan wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka alraxiimu ee naxariista kadabat qawmu luutin ilmursaliin waa qisadii lixaad wey kadabad way beenisay qawmu luutin luut qowmkiisu waxay beeniyeen almursaliina kuwii lasoo diray bay beeniyeen id wakti bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood markuu ku yidhi luutun ee luut ah alaa tattaquuna war miyaydaan isjirayn innii anigu lakum idinka rasuulun rasuul baan idin ahay amiinun oo la aaminay ee fattaqu llaha alla iska jira oo atiicuuna iga amarqaato iyeela wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi korkiisa min ajrin wax ujuura ah iyo abaal in ajriya ujuuradaydu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiin oonka rabbigii korkiisa mooy cid kale kuma leh ata'tuuna adukraana min alcaalamiin intaasi waa intii rususha ka wada dhexayse maxay gooni la ahaayeen nimankani ata'tuuna ma tegaysaan addukraana ragga miyaad u tegaysaan oo min alcaalamiina uunka ka mid ah ama min alcaalamiina uunka xaalay ka mid yihiin ma raggaad wax ka raadsanaysaan oo watadaruuna ma ka tegaysaan maa shayga khalaqa uu abuuray alle lakum idinka dartiin maa shayga khalaqa uu abuuray lakum idinka dartiin rabbukum rabbigiinu uu abuuray oo min aswaajikum xaasaskiina ah hawshan aad ragga ka raadsanaysaan kuwii loo idinku abuuro loogu talagalayna ma ka tegaysaan bal iskaba dhaafe antum idinku qawmun qowm baa tihin caaduuna oo xadgudbay ayaa tihin wy macna macnaheedu waxa weeye nabiyullaahi luut calayhi salaam waqtigii nabiyullahi ibraahim buu ahaa qaraabana way ahaayeen nebi ibraahim calayhi salaam markii horena isaguu la joogay kadibna meel saduum la yidhaahdo ayaa loo dirayo yani dhulkan urdun ereyada urdun dowladda urdun macnaha dhexdeeda meel ka mida ayay deganaan jireen yani intaan la gaadhin jasiiradda iyo macnaha waxaway shaam dhexdeeda ayay degi jireen halkaasaa marka loo diray nabiyullaahi luut calayhi salaam wuu u tegey markuu u tegeyna wuxuu ku yidhi war maad issirtaan ood alla ka baqdaan allah keligii maad caabudaan ood shirkiga iska daysaan allah baa isoo diray idinkaa la iisoo kiindiray allana wuu i aaminayo hawshan waa laygu aaminay allah ka baqa anigana iyeela wax hoole oon idinkaga rabana ma jiro hawshan aan idin siinayo iyo waxan aan idin wado xumaantay khaaska la ahayeen marka waxay ahayd ata'tuuna adukraana min alcaalamiin masalada u fiirso hadyiga laga fahmayo rusushii ilaahay diri jiray subxana wa tacala waxay ahayd cudur guud baa jira ummadaha dhan horta in laga daaweeyo ay u baahan yihiin cudurkaa guud marka la daaweeyo cudurro khaasa bulsho kasta cudur haddana gooniyu abay qabtaa markaa kadib waa in cudurkeedii khaaska ahay la daaweeyo cudurka guud muxuu yahay waa wixii tawxiidka la xidhiidha shirkiga khuraafaadka waxyaalahaas inay la dagaalamaan rusushu mid bay ka ahaayeen taa markii laga gudbo bulsho walba haddana waxbay gooni la sii ahayd nebi luud qolada loo dirayo waxay gooni la ahaayeen dhaqan aada u xun oo akhlaaqda ku saabsan qolyaha soo socda nabiyullaahi shucayb calayhi salaam loo diray waxay khaas la ahaayeen dhaqan khariban oo dhaqaalaha ku saabsanaa dulmi xagga dhaqaalaha ah bay khaas la ahayn saasi macnaha waxay kutusaysaa horta mas'alada lagu hormaraya dacwo ahaan dadka in laga saxiyo bulshooyinka ay laasimka tahay ducaaduna inay xambaaraan ay waajibka tahay waa mas'alada ku saabsan tawxiidka diintana aasaas iyo saldhig u ah markaa kadib bulsho kasta ood u tagto cuduradeeda goonidaabaa wax laga qabanaya bulsha masalan tafaraaruqa iyo qaybsanaantaay qabtaa soomaali masalan cudurka ugu weynay qabtaay bacda shirki waalkufri waxa weeye waa masale la yidhahda qabyaalad iyo qaybsanaan wey saas ninkii doonaya inuu soomaali wax ka qabto bacda tawxiid iyo waajibaadka diinta waa inuu kala hadlo wax la yidhaahdo qabyaalad iyo qaybsan waa inuu kala hadlo bulshooyin kale cudurro kaley qabi karaan dulmi baa jiri kara kuwo dhaqaalaha ku saabsan baa jiri kara bulsho walba marka waxbay qabtaa qoladan loo dirtay loo diray nabiyullahi luut waxay ahaayeen marka yacni dhaqan xumadoodii iyo akhlaaq xumadoodii baa waxay ahayd in ay ragga ay ku bedeshaan dumarka ay ragga wax ka doontaan yani shahwe inay ku gutaan marka tiibuu ku cananay wuxuu leeyahay war ma raggaad u tegaysaan oo dumar ka dhiganaysaan hawshaa kuwii loo abuuray oo inaad isku gudataan shahwada loogu talagalay oo dumarkii ana ma ka tegaysaan waad xadgudbaysaan soo hudintii baad tilaabaysaan maxaa yeelay ilaahay xalaashan uu ku siiyey kugu filan bal maxaad ka dooni rag iyo macnaha waxa weye dabadooda ka raadinaysaan ha maxaad ka doonaysaan meeshaa qashinka ah bal maxaad ka doonaysaan oo ka raadsanaysaan saasuu ku leeyay jawaabtooda waynu arki doonaa kadabad way beenisay qawmu luutin luut qowmkiisu waxay beeniyeen almursaliina kuwii la diray bay beeniyeen id waktibay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood luutun ee luut luut aha alaa tattaquuna miyaydaan isjirayn innii anigu lakum idinka rasuulun rasuul baan ahay amiinun oo la aaminay ee fattaquu llaha alla iska jira wa atiicuunii anna iga amarqaato iyeela wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi korkiisa gaadhsiinta korkeeda min ajrin wax ujuuro ah in ajriya ujuuradaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina makhluuqaadka rabbiga iskale korkiisa mooyaane cid kale ma ahaanin ata'tuuna ma tegaysaan addukraana labka miyaad u tegaysaan ata'tuuna miyaad u tegaysaan addukraana labka iyo ragga oo min alcaalamiina uunka ka mid ah makhluuqa ka mid ah oo watadaruuna ma ka tegaysaan maa khalaqa wuxuu abuuray lakum idinka rabbukum rabbigiin idin abuuray oo min aswaajikum xaasaskiina ah dumarkao dhan ba hadda laga wadaa bal iskaba dhaafe antum idinku qawmun qowm baa tihiin caaduuna oo xadgudba waad xadgudbaysaanoo xadgudubkii baaba dhaqan idiin noqday qaaluu waxay deen lain lam tantahi ya luutu latakuunanna min almukhrajiin dhaqankaas caalamka inta la xusuusanya ummadii ugu horeysay ee dunida kusoo biirisa wey dhaqan xumadaas kadibna wuxuu u jiri jiray uun si uun qarsoodi ah laakiin waayahan dambe ayaa waxaa tabaniyey dhaqankaasi bulshooyinka reer galbeedka iyo dowladahooda yaa si fiican ugu nusreeyey oo ugu heliyo garab u siiyey iska dhaaf xataa dowladahoodii iyo kaniisadihii iyo meelihii diinta ay ugu noqonayeen baa garab taagan oo raggii isu guurinaya taas xaggee laysaga guuriya ilan dowlado badan oo hadda reer galbeedka dowladahooda ka mid ah waxay ogolaadeen labada nin ee isqaba in loo ictibaaro sidii xaas xuquuqdiisoo kale la siiyo markii taasoo kale la siinayo waa inay kaniisadu isu guuriso waa wadaadadoodii way waxa isu guurinaya saas laba dumara israacaya waa laysu soo guurinaya waa wada degan yahay dhaqan xumadaasi dhaqan xumada waktiga adduunka kusoo barbiirtay reer galbeedkuna hadda ay xoojiyeen ayay noqotayoo hay-ado iyo yani waxa weeyaan yani jamciyaad iyo yani xuquuq wax la yidhaahda iyo bayba leeyihiinoo sanadkiiba intaasoo goorbay banaanbaxaan oo mudaaharaadaan oo adduunka waa laga yaqaanayo looma dhowaan karayo cagtooda mari karta haddaad tidhahdoon waxaasi waa dhaqan xumo xuquuqdii bini aadamkaad meel kaga dhacday waa lagula kici waxaasi waa dhaqan xumo mana banaana waaba lagu qabsanba saas man adduun meeshaasu hadda maraya rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi ma ata'tuuna dukraana min alcaalamiin watadaruuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwaajikum bal antum qawmun caaduun qaaluu waxay yidhahdeen lain lam tantahi haddaadan ka reebtoomin lain lam tantahi haddaadan joojinin waxaad wado yaa luutu luutow latakuunanna waad ahaanoo waad ahaan min almukhrajiina kuwa la bixiyaad ka mid noqon mid ka mida kuwa la saaro oo la masaafiriyo dhulkanaga waan kaa cadhinayna wy qaala wuxuu yihi innii anigu licamalikum camalkiina min alqaaliina kuwa neceb baan ka mid ahay min alqaaliina kuwa neceb baan ka mid ahay licamalikum camalkiina dhaqankiina cun rabbi rabbigayow najinii i badbaadi aniga iyo wa ahlii ehelkayga waxaad naga badbaadisaa mima yacmaluuna waxay samaynayaan fanajaynaahu waan badbaadinay buu rabbi subxana watacaala isaga iyo wa ahlahu ahalkiis ajmaciina xaalay idil yihiin ilaa cajuuzan habar mooyaane taasoo filghaabiriina kuwii hadhay dhexdooda ahaatay iyadoo hadhay uma kadibna damarnaa waan baabi'inay alaakhariina kuwii kale waan baabi'inay wa amtarnaa waanu da'siinay calayhim dushooda mataran roob baan ku da'siinay fa saa'a waxaa xumaaday mataru lmundariina kuwii loo digay roobkooda xumaaday roobka u da'ay waa roob xun ina fi dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la aayatan astaan iyo calaamad weyn wamaa kaana maynan ahan aktaruhum intooda badanna mu'miniina kuwa rumaynay wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isaga ayaa alcasiizu alraxiimu ah jawaabtoodu waxay noqotay nuuxow luudow wax ka sheegan aad nagu wada haddaad joojin weyso hawshan iyo dhaqankanagani hidahan aanu soo gaadhnay een dhaxalay eed duraysa eed wax ka sheegaysa dhaleecaynaysa haddaad joojin weydo latakuunanna min almukhrajiin kuwa la saaro ayaad ka mid noqon waan ku cadhinayna wy mana akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun ka saara magaaladiina idinlama deganaan karan oo maxay u deganaanayn oo loo saaraya inahum unaasun yatataharuuna waa dad isdahiraya daba fiirsa jaahiliyadu heerkaa markay gaadho dembi waxaa noqonaya akhlaaqda wanaagsan iyo nadaafaddaa dembi noqonaysa waaya midda maanta taagan wey jariime intee la eg bay ka galeen bashariyada iyo bini aadamka ka galeen bulshooyinka reer galbeedka iyo dowladahooda iyo kuwan dimuqraadiyada daba ordaya dimuqraadiyada mabda moodayahay jariime intee la eg bay bashariyada ka galeen markay heer ka gaadhsiiyeen jirnimo la gala tii ugu weyneyd bay ka galeen markaasi haddana waxay noogu sheekaynayaan waa la hormariyey oo waa la ilbixiyey oo adduunku waa tegay oo kanaanu qabanay oo waxay qabteen yani bini aadamkii iyo sharafkiisi iyo qiimihiisi bay ku ciyaareen bini aadamku sidiisaba sharaf iyo kama soo hadho dhaqan iyo akhlaaq iyo sharaf iyo karaamo iyo cizi bini aadam kama soo hadho intaa hadduu waayo bas way ilaahumuu boqol birood sameeyo oo boqol qoxood isku gunto oo samada iyo dhulkaba duulo oo meel kasta gaadho wuxuu yahay ma jiro saas wey maana marka yani waxay leeyihiin naga saara nimankani dadkan dadaan wada dhaqmi karna maaha sideedaba ruuxu hadduu xun yahay dad wanaagsan ma ag joogi karo wuu dhibsanaya sida ruuxa wanaagsan ee akhlaaqda wanaagsanba ay u dhibayso dad xun inuu la noolaado ruuxa xunna waxaa dhibaysa ruux wanaagsan ha kula joogo maxaa yeele ceebtiisaa soo baxaysa maxay idinla tahay hadda in loo diidan yahay diinta islaamka inay dib u soo noqoto oy adduunka u taliso oy maamusho oo maxaa loo diidan yahay ba idinla tahay leanna waxaa soo baxayoo adduunku markaba arkaya ceebta iyo khaladaadka iyo dhaqan xumada ay leedahay mabaadi'da kale oo dhan iyo islaamka wanaagiisiiba bannaanka usoo baxay taa haddii la arkana markhaati ma doonto weeyaanoo laisweydiin maayo intayna taasi inugu soo bixin waa inaan ka hortagno marka adduunkana lagu haysto annagaa u fiican annagaa u fiican inaad ugu xuntaa dadka maxaa lagu garan soo mid kaa fiican inuu kusoo garab istaaga maaha markaasaa soo baxaysa inaad fool xun tahay inaad gaaban tahay inaad macnaha waxa weeye khariban tahay inaadan fiicnayn ku kudhaamo markii la arkaa la dhihi waa xunya saas way macana marka jiradoodii iyo xumaantu waxay ka gaadhay heer ayna u dulqaadan karaynin xataa dadka akhyaartii inay la noolaadaan waa midda hadda maanta adduunka taagan nin wanaagsan oo nadiif ahoo ilaahay yaqaano oo aakharo u shaqaysanayo oo aan daroogo lahayn oo wixii ilaahay siiyana subxaana wa tacaala xalaashiisa isticmaalayo adduunku maanta ma rabo lama rabo maxaa yeele waxbuu fahmi karaa kaas kaa waa lala dagaalamaya marka haddaadan daynuun waxaad waddo waan ku saaraynaa markaasaa wuxu uhi nabiyullahi luut calayhi salaam innii licamalikum min alqaaliin dhaqankiinaas dadka neceb baan ahay yaan ka mid ahay waa necbahay waxaad meesha ku haysaan markaasuu rabbigii u jeedsado alla barya subxana wa tacala rabbi ow aniyo ehelkaygaba waxay samaynayaan naga badbaadi muxuu ka wadaa yacni dhaqan xumadaas iyo liwaadka ilaahw naga badbaadi inuu ka wado waa suurtagal oo ficlan ilahay subxana wa tacala waa ka aqbalay waxaa kaloo suurtagala waxay samaynayaan cadaabka ka dhalan doona anigiiyo ehelkaygaba ilaahu naga badbaadi markiiba waxaa laga dambaysiiyey fanajaynaahu wa ahlahu ajmaciin isaga iyo ehelkiisiiba waan badbaadinay ilaa cajuuzan fi lhaabiriina habar yani waxa wey naag duqa habar iyadu kuwii hadhay dhexdooda ahaatay mooye waa xaaskiisiiw xaaskiis ila imra'atahu kaanat min alhaabiriin xaaskiisii mooye iyadu waxay noqotay kuwii hadhay oo xaggay ku hadheen meesha cadaab ka dhacay nabillahi luut alayh salaam bax baa layidhi inta mu'miniintaana kaxee meeshii waxaa lagu reebay xaaskiisi habartaa mooyaane ehelkiisa intoodii kale waa loo badbaadiyey intii soo hadhayna waan baabi'inay rabbi subxana wa tacaala roob baanu u da'siinay ayaan korkooda ku da'siinay roobkaasaana xumaaday roob xun baa u da'ay roobka u daay muxuu ah roobka u daay waa dhagixii lagu baabi'iyey yacni dhagixii samada lagaga garaacay markii la dabarogay roobka u da'ay ee roobka laga dhigayay waa kaa fasaaa matarulmundariina roob fiicano daaq soo saaray oo biyo dhulka dejiyey oo ma aha waa roob lagu rogmaday oo aan waxba dadka ka reebin oo dhagax ahaa wey macnaha fasaaa mataru lmundariin arrinkaasi markaas waa astaan kuma sugun calaamad weyn baa ku sugan allah subxaana wa tacaala sida uu ugu seesa dheereeyo haddana natiijadu ay u noqoto baabi'inayo inuu alla subxana wa tacala cagta mariyo qaaluu waxay dhahdeen lain lam tantahi haddaadan haddaadan lain lam tantahi haddaadan ka reebtoomin waxa aad waddo haddaadan ka joogsanin yaa luutu luudow latakuunanna walla inaad ahaanoon ahaan min almukhrajiina kuwa la bixiyo oo laga saaro beledka waa lagu masaafurin wey qaala wuxuu yihi innii anigu licamalikum camalkiina min alqaaliina kuwa neceb baan ka mid ahay waa necbahay idinkiiya waxaad haysaanba waa necbahay saasaa la doonaya ruuxa muslimkaa inuu jaahiliyada iyo dhaqamadeeda u naco rabbi rabbigayow najinii i badbaadi aniga iyo wa ahlii ehelkaygaba mimaa shay xaggii naga badbaadi yacmaluuna ay samaynayaan oo xumaanta dhaqan xumadooda ilaahu naga badbaadi ama cadaabka ka dhalan doona ilahu naga badbaadi fanajaynaahu waan badbaadino waan samata bixinay bu rabbi subxana wa tacaala isaga iyo wa ahlahu ehelkiisiiba ajmaciina xaalay idin yihiin dhammaantood ilaa cajuuzan habar mooye habartaasoo filhaabiriina kuwa hadhay dhexdooda ahaatay kuwii hadhay ku dhex hadhay oo iyadu aan raacin nebigu markuu baxay uma kadib waxaaskiisii uma kadib damarnaa waanu baabi'inay alaakhariina kuwii kale kuwii soo hadhay ee meesha ku hadhay qoomkiisii a waan baabiinay wa amtarnaa waan da'siinay calayhim korkooda madaran roob baan ku da'siinay fa saa'a waxaa xumaaday madarulmundariina kuwii loo digay roobkoodaa xumaaday inna fii dalika arrinkaa dhexdiisa la aayatan baa ku sugan wamaa kaana maynan ahaanin maynan ahaanin akharuhum badankood mu'miniina kuwa rumaynay wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka haalibka alraxiimu ee naxariista kadabad way beenisay asxaabu laykati waa kan soo marnay sidoo kale waa la dabagediyey waa la dabagadiyey sidaas daraaddeed baa alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah iyo keyrkii ay ku tageen jariimadaa ruuxii gala jariimadaa liwaadka ruuxii galaay ciqaabtiisa iyo xaddiisu waxa weeyaan inta meel dheer buur aada u dheer ama sar dheer inta lala fuulo halkaa in laga soo tuuro intuu dhexda kusoo jirana dhagaxyaal lagu garaaco sidii qowmu luut la yeelay oo kaleeto xaddaas ayaa abu xaniifiya keyrkii ay u sameeyeen oo macnaha waxa weeyaan yani taqriiban ay ka qaadanayaan qisadan ka qaadanaya saas mana a'immada kale waxay leeyihiin waa la dilaya xadiidka saxiixana sidaasaa ku sugan oo nabigeena sal lay waslam ka sugan yani ninkii sameeya camalkii qowmu luut dila buu nabi uri sal lay slam hala dile ka samaynaya iyo ka lagu samaynayama labadaba dila buu rasulku uri salawatu rabbi waslamu aleyh saas mana ayb kadabad way beenisay asxaabu laykati kaynta asxaabteedii almursaliina kuwii la diray bay beeniyeen id waqti bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga shucaybun shucayb markuu ku yidhi alaa tattaquuna war miyaydaan isjiraynin innii anigu lakum idinka rasuulun rasuul baana amiinun oo la aaminay ee fattaquu llaha alla iska jiro ka baqa wa atiicuunii alla iyeela wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi min ajrin wax ujuuraa in ajriya ila calaa rabbi alcaalamiin awfu lkayl waa ka dhaqan xumadooda iyagan awfuu war oofiya oo dhammaystira alkayla beega walaa takunuu ha ahaanina min almukhsiriina kuwa dhima oo nusqaamiyaha ka mid noqonina wazinuu miisaama dadka u miisaama xuquuqdooda bilqisdaasi miisaankii ugu miisaama almustaqiimi ee toosnaa walaa tabkhasuu ha dhimina oo ha ka nusqaaminina annaasa dadka ashyaa'ahum waxyaabahooda xuquuqdooda ha ka nusqaaminina walaa tactaw ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisana ha fasaadinina mufsidiina xaalo aad tihiin kuwa fasaadinayo u qastaya fasaadinta wttaqu llah wattaquu iska jira alladii midka khalaqakum idin abuuray idinka iyo waljibillata makhluuqaadkii alwaliina ee horreeyey idinkii khalqigii horeba allaha abuuray iska jira sidaasuu ku yidhi asxaabu layka aykada waxaa loo badan yahay in ay tahay alaykatu waa geedka laamaha badan ee laamihiisu ay iskula jiraan madaxa iskula jiraan waxaana laga wadaa kaynta dhulka geedaha badan ee jiqda ishaysta baa aykada la yidhahda meesha ay deganaayeen yacni kaynta asxaabteedii dadkii kaynta deganaa iyaguna waxay beeniyeen rusushii loo soo diray waxay beeniyeen markii ay nebi shucayb ku yidhaahdeen markuu nebi shucayb ku yidhi war miyaydaan isjirayn waa lay soo diro idinkaa laysoo kindiray waana lay aamin oo alla i aaminay war alla iska jiro cadaabkiisa iska jira anigana amarkayga qaat waxaan idinkaga rabana hawshaa ma jirto intaasi rusushii kaluu la qabay khaas waxay la ahaayeen cudurkan marka niman waxay ahaayeen suuqoodu khariban yahi oo dadka ku khayaama beeca iyo shiraha ganacsigay isku khayaami jireen oo isku dulmiyi jireen markaasaa waxaa la yidhi war beegga dhammaystira saasuu ku leeyahy awfulkayl beegga yani waxa weeye iyo miisida dadka aad wax u miisaysaan si dhammaystiran ugu miisa hana noqonina kuwa dadka ka dhima xuquuqdooda oo ka nusqaamiya miisaan haddaad isticmaalaysaanna miisaan toosan dadka wax ugu miisaama oo macnaha waxa weeyaan ay labadiisa kafadood siman yihiin yani mustaqiimka kaasaa laga wada labadiisa kafadood siman yihiin ugu miisaama intaa markii la yidhi baa haddana la camimay oo hadal ka guda weyn la keenayo war dadka xuquuqdooda ha ka nusqaaminina ashyaadood waxay dooni ha noqoto markii hore waxaa la yidhi beegga iyo miisaanka sooma haddii waxyaabaha la tiriyo uu yahayna waa la mid haddii uu yahay waxyaalaha maalan la dhudhumiyo ama la mitiriyo waa la mid walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum wax kastaa markaa soo gelaya macna saas weya ayb dadka ha fasaadinina dhulkana ha fasaadinina idinku ah kuwa fasaadinaya fasaadka waxaa ka mid ah macsiyo kastoo ilaahay laga gelayaayo dhulkoo la fasaadinayo wey dulmiga addoommada xuquuqdooda la dulminayaa waa fasaad shirkigu waa fasaad macaasidoo dhan waa fasaad maxaa yeeley waxaa ka dhalanaya ciqaab ilahay baa ka imaanaysa subxana watacala ciqaabtaasi hadday timaadana hadda meesha waa la isbaabi'in waxba la iska reebi maayo macnaha waxaad iska jirtaanood ka baqdaan allaha idin abuuray idinka iyo makhluuqii idinka horreeyey aljibilla jibilladu waa khalqi ama makhluuq saas mana alkhaliiqa saas walaqad adalla minkum jibillan katiira afalam takunuu tacqiluun jibilan kaiira bimacnaa makhluuqaad badan baa laga wadaa macnaha saas ayib kadabad way beenisay asxaabu laykati kaynta asxaabteedii waxay beeniyeen almursaliina kuwii la diray id wakti bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga shucaybu nebi shucayb waa rasuulkii loo diray alaa tattaquuna miyaydaan isjirayn innii anigu lakum idinka rasuulun rasuul baan idin ahay inii anigu rasuulun rasuul baanahay mid la soo diray baanahay lakum idinka loo soo diray amiinun mid la aaminay baanahay ee fattaquu llaha alla iska jira oo cadaabkiisa iska jira wa atiicuunii anna i yeela wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi korkiisa min ajrin wax ujuura ah in ajriya ujuuradaydu ma ahan ilaa calaa rabbialcaalamiina uunka rabbigood korkiisa mooye awfuu dhammaystira oo oofiya alkayla beega dhammaystira walaa takuunuu hana ahaanina min almukhsiriina kuwa dhima kuwa dhima kuwa ka mid ah ha noqonina yacni kuwa dhima oo dadka beegga ka dhima maalan yani koombadii lagu beegayey ama shaygii lagu miisahayy yaa hoosta laga jugaynaya ama dhinaca laga jugaynaya dhinac bay buusanta ama waxyaabo kalaaba la dhex gelinaya siyaabo kalea loo farsamaynaya saas way macnaha walaa takunuu min almukhsiriin wazinuu ugu miisaama dadka bilqistaansi miisaan ugu miisaama miisaankii almustaqiimi oo toosnaa miisaan toosan oo midka waddanka lagaga dhaqmo ah oo labadiisa kafadood aynan kala xoog badnayn kaa dadka ugu miisaama xuquuqdooda u dhammaystira walaa tabkhasuu ha dhimina oo ha nusqaaminina annaasa dadka ashyaa'ahum waxyaabahooda ha ka nusqaamin waxay doonib ha noqdeen wax la tiriya miya wax la beega miya wax la miisaama miya wax la cabira miya wax la taakiya miya waxooda u dhammaystira rabbi subxana watacala xuquuqda dadka iska dhammaystiro si waylun lilmutasifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuhum yuksiruun kuwaasi cadaab bay leeyihin markuu isagu soo beeganahayo la soo wareegahayana wuxuu rabaa in loo buuxiyo loo dhammaystiro bal in waxoogaa loo raaciyu iska jecel haddaad taas rabto adigana sidoo kale dadka u samey sidaas ilaan dadka waxaa la doonayaa inaad kula dhaqanto saad jeceshahay in lagula dhaqmo wati ila nnaasi xadiiskii nabiga sal lay slam waa kii ah yani dadka ula imo waxaad jeceshahay inay kuula yimaadaan adigoo kale dadka iska soo qaad wey manaa saas weya ayib wattaquu ka iska jira oo ka baqa alladii midka khalaqakum idin abuuray idinka iyo waljibillata makhluuqaadkii alawaliina ee horreeyey idinkiiyo khalqigii horeba allaha idin abuuray iska jira oo ka baqa cadaabkiisana iska ilaaliya jawaabtoodii waata marka qaaluu waxay idhahdeen inamaa anta adigu min almusaxariina kuwa la sixray baata war maxaa iga tiigalay aniga saas ugu horreynba isagay maagayaan oo macnaha waxay weerarayaan wamaa anta adiguna matid ilaa basharun bashar weeye mooye wax kale matid oo miluna annagoo kalea wa in nadunnuka waxaanan kuu malaynaynaa la min alkaadibiina beenaalayaasha mid ka mida inaad tahay been inaad lagu cabaysaan nuqdalo tahay wy fa asqid rid haddaanan beenaalo ahayn fa asqid rid kisafan gaballo min asamaa'i xagga sare nagaga soo rid in kunta haddaad tahay min alsaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay qaala wuxuu yidhi rabbii rabbiga ayaa aclamu ogaansho badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan fakadabuuhu way beeniyeen faakhadahum waxaa qabtay cadaabu yawmi dullati daruurta maalinkeedii cadaabkeed maalinka cadaabkiisii baa qabtay inahu isagu kaana wuxuu ahaa cadaaba yawmin maalin cadaabkeeda cadiimin oo weyn buu ahaa ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana laaayatan astaan iyo calaamo lagu cibro qaataa ku sugan wamaa kaana maynan ahanin akarhum intooda badani muminiina kuwa rumaynay wa ina rabbaka rabbiga lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka oo addoommadiisa ka adaga alraxiimu oo naxariista oo addoommadiisa intii uu yani waxway doonana u naxariista w rabbi subxana wa tacala waxay ku yidhaahdeen kuwa la sixray baad ka mid tahay oo nalama aha inaad falan tahay mooye wax kale uma malaynayn ta kale dee haddaadan fallayn xataa bashar annagoo kale unbaa tahay maxaanu kugu racnaado nala dheerta weliba waxaan kuu malaynaynaa inaad been sheegayso wain nadunnuka la min alkaadibiin inaad kuwa beenta sheegaya ka midtood beenaala tahayna wayba nala tahay markaad leedahay ilaahay baa isoo dirso waa lay aaminayo hawl baan xagga sare ka wadaa warkaasoo dhan inaad macnaha waxa wey beenhawaas tahay baan umalayna badhe waxba aadan wadin ayib hadday saa ayna ahayn haddala kale waxaanaad noogu hanjabaysiy cadaab baa idinku imaanaya soo rid fa asqit calayna kisafan min asamaa kisafka waxaa bimacna alqiac gaballadaa la yidhahdaa yani gaballo cadaab ah xagga sarena nagaga soo rid bay dheh haddaad run sheegayso saas maxaad nooguba cagajuglaynba waa laydin baabi'inayo war iska jira iyo waxaad hay soo daaba dheh kor ka keen saasay leeyihin macna kibirkaas laadu ark oo adigu maxaad samayn marka rasuulku awood gacantiisa kuma jirto mana ku keeni karo cadaab mana tirtiri karo laakiin ilaahay wuxuu usoo sheego unbuu u gudbin wuxuu ku yidhi marka rabbii aclamu bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan rabbigay baa ka warhaya allaa u ogaansho badan oo ka warhaya maxaa ka dhalaya macnaha isagaa idinka abaalgudi wey amaa anigu hawshayda ma aha inaan cadaab idinku soo dejiyo inaan idin baabi'iyo inaan idin halaago hawshaydii ma aha laakiin rabbi waa ka warhayaa waxaad samaynaysaan isagaana markuu qorsheeyey oo ku talagalay cadaabka idin keeni doona wy maanaa way beeniyeen buu rabbi yihi subxaana watacaala nabiyullaahi yani shucayb bay beeniyeen waxaa qabtay daruurta maalinkeedii cadaabkiisii baa qabtay maalintii daruurta cadaabkii dhacay cadaabkaasaa qabtay wuxuuna ahaa cadaab weyn buu rabbi yihi subxana watacaala saddex cadaab baa laysugu daray horta daruur baa dushooda timid oo waxay ku sii daysay cadaab aan caadi ahayn iyagoo moodaya inay biyo u wado say isulahay wallahi roob baa inoo soo socda unbay waxay ku sii daysay cadaab waa middaa midda la tilmaamaya waxaa kaleeto iyadana lagu sameeyey waa lagu qayliyey midda saddexaad ee lagu sameeyeyna waxay ahayd dhulkaa lala ruxay saddexdaasaa la isugu daray innahu kana cadaaba yawmin cadiimin maalin weyn cadaabkeed buu ah anta adigu min almusaxariina kuwa la sixray baad ka mid tahay wamaa anta adiguna matihid ilaa basharun bashar mayo oo miluna anagoo kale ah waina dunnuka kuuma malaynayno ina dunnuka kuuma mal waina dunnuka waxaanu ku malaynaa intu waa tii mukhafafa min ataqilow wainhu amar yo shani nadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inaad ka mid tahay saasaanu kuu malaynayna fa asqid rid calaynaa korkanaga nagu ridkii safan gaballo min asamaa oo cadaab ah min asamaa'i xagga sare nagaga soo rid in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid a haddaad tahay qaala wuxuu ihi rabbi rabbigayow rabbii rabbigay ayaa aclamu ogaansho badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaa isagaana idinka abaalgudi doona goortuu ku talagalan isaga cadaabka idinku keeni doona fakadabuuhu way beeniyeen bu rabbi ihi subxana watacala rasuulkaa la diid waa lagu gacansaydhay faakadahum waxaa qabtay nimankii beeniyey cadaabu yawmin maalin cadaabkeeda cadaabu yawmi dullati daruurta maalinkeedii maalinkaa cadaabkiisii baa qabtay saas maana inahu isagu kaana wuxuu ahaa cadaaba yawmin maalin cadaabkeeda cadiimin oo weyn ina fii dalika arrinkaa waxaa ku sugan laaayatan astaan iyo calaamo lagu cibro qaato wamaa kaana muuna maynan ahanin aktaruhum intooda badan mu'miniina kuwa rumaynay wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibkaa alraxiimu oo naxariista way rabbi subxana watacala wainahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazla bihi ruuxu lamiin intaa markii ilaa taqriiban toddoba qiso toddoba rasuul iyo risaalaadkoodii markii laga soo warramay ayaa waxaa suuradda lagu gebagabayn rabaa yacni waxa weeyaan risaalooyinkii ilaahay uu soo dhiibayay tii ugu dambaysay oo ah nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo kitaabka qur-aanka ah ayaa lagu gebagabaynayaa ayadaa lagu khatimaya waana tii lagu bilaabay oo waynagii soo marnay markay suuraddu bilaabanaysay tilka aayaatu lkitaabi almubiin qur-aankaa lagu bilaabay qur-aanka markii lagu bilaabay haddana qur-aankii baa lagu khatimaya saas way macnaha wainahu isagu qur-aankii wey wainahu isagu latanziilu rabbi alcaalamiina uunka rabbigii uunka makhluuqaadka rabbigood soo dejintiisii wey isagaa soo deji nazala waxaa dejiyey bihi isaga qur-aankii baa laga wadaa alruuxu ruuxdii alamiinu ee la aaminay ayaa dejiyey calaa qalbika qalbigaaga korkiisa ku deji litakuuna si aad u ahaato darteed min almundiriina kuwa diga si aad mid ka mid ah bilisaanin carab ayuu kusoo dejiyey carabkaasoo carabiyin carabi a mubiinin oo cad wainahu isagu qur-aankii wey lafii zuburi lwaliina kuwii horeeyey kutubtoodii ayuu ku dhex jiraa kutubtii kuwii hore kutubtoodii buu dhexdiisa ahaa saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala qur-aankani ay waxyaalo fara badan ku sheegeen asaatiiru lwaliina bay yidhaahdeenoo waa warar ummadihii hore laga soo guuriyey oo yani iska sheeka ah kutirkuteen ah waxaa kaloo yidhaahdeen ma ahe waa gabay oo maxamed baa isku hagaajiyey waxaa kaloo yidhaahdeen innamaa yucallimuhu basharun mid baa baro oo isaguna wuu soo qortaa qolona way u yeedhisaayo waa la baray waa wax la soo baray bay yidhahdeen waxyaalo fara badan oo kaley ku sheegeen wixiibaa marka laga jawaabayaayo qur-aanka horta aslan ilaahay baa soo dejiyo latanziilu rabbi alcaalamiin makhluuqaadka oo dhan allihii iska lahaa soo dejintiisii weeyaanoo asagaa soo dejiy maxamedna jeebkiisa kalema imaanin ummado hore sheeko laga soo guuriyeyna ma aha cid kaloo ku dul akhrido oo u sheegto uu ka bartana ma jirto allah baa soo dejiyey subxaana wa tacaala yuu usoo dhiibay alle malakuljibriil nazla bihi ruuxu lamiin malakuljibriil tilmaantiisu maxay tahay waa mid la aaminay wey saas yacni masderka qur-aanku ka soo fulay horta waa alle ko waxaa imaanaysa see buu nebi maxamed ku soo gaadhay gacan aaminuu alla usoo dhiibay oo ah malakuljibriil malakuljibriilna muxuu sameeyey nebi maxamed qalbigiisuu kusoo dejiyey suu ula soo socday buu nebi maxamed usoo dhiibay salawatu rabbi wasalam u keenay nebi maxamedna idinkiibuu idinku dul akrinayaa dariiqa iyo sanadka qur-aanku uu ku yimid waa sanadkaas wey ma sanad laga hadli karaa sanad nebi maxamed ka bilaabanaya oo malakuljibriil maraya oo rabbi ku dhammaanaya ma nin baa ka hadli kara ma jir man war male sanadkaas marka qur-aanku leeyahy ma aha yani wixii hebel kaluu soo maray iyo hebel kaluu soo maray haddii la dhihi lahaa yani meeshaa tuhmaa ka imaan lahayd oo war ninkaasi ama wax ku darsaday baa imaan lahayd laakiin hadda waa rabbi jibriil nabi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh calaa qalbika litakuna min almundiriin maxaa lagugu soo dejiyey in aad kuwa diga ka mid noqoto darteed dadka inaad ugu digto inaad dadka ugu digto daraaddeed baa lagugu soo dhiibay ma aha inaad dadka qasabto ma aha inaad dadka oo dhan aada marsiiso laakiin inaad digniinta gaadhsiiso intaa unbaa lagugu soo dhiibay bilisaanin carabiyin mubiinintu laba meelood bay ku tacalluqi kartaa bilisaaninta in lagu tacallujiyo min almundiriin ah kuwa diga bilisaanin carab ku diga carabiyin oo carabiyin mubiinin oo cad oo dee carabka nebigu uu isticmaalayo ee qur-aanka ku akrinayo wuxuu noqonayaa carab carabi a luqa carabiya wey luqada carabiga carabka waxaa laga wadaa luqada laga wadaa saas maanaa waxaa kaloo suroobi karaysa in lagu taxallujiyo nazalada in lagu taxallujiyo nazala waxaa soo dejiyey malakuljibriil baa soo dejiyey bilisaanin buu kusoo dejiyey carabiyin oo carabiya luqaduu qur-aanka kusoo dega waa luqad carabiya maxaa carabiga loogu soo dejiyey waxaa loogu soo dejiyey bal horta bulshadii ugu horeysay ee nebigu ka dhashay in ay fahamto ilan luqadoodii weye oynan ku marmarsoonin hadda waxa weeyaan maba fahmaynaba haddii luqado kale lagu soo dejin lahaa maba fahmayna cudurdaar ka dhigan lahayn marka waxa wey waa luqadii carabigii ay ku hadlayeen oo luqadooda ahayd ayaa lagu soo dejiyey macna ha ahaatee haddana markii la raad qaado qur-aanku wuxuu ku yaalaa ummadihii hore kutubtoodiibuu ku yaalaa tawreed waa laga helayaa injiil waa laga helayaa kutubtii ka horreysay waa laga helayaa see buu ugu yaalay baa su-aal ah wuxuu ugu yaalay wuu sheeganaa oo nebi maxamed iyo kitaabku la imaan doonaba tawreedna waa lagu sheegay injiilna waa lagu sheegay kutubtii ka horreysana waa lagu sheegay saas way macanaa waxaa kaloo culimada qaarkood ku fasirayaan mabda'a qur-aanka asaaska u ah oo tawxiidka ah ayaa wuxuu ku yaalay tawreed iyo injiil iyo kutubtii kaleba maadaama asaaskiisu halkaa ku yaalay isagao dhanba waa ku yaalay saasna macnaha qolaa odhanaysa macnaha hore ayaa fiicane ka hore iska man wainahu la fii zuburi lwaliin zuburkuna waa kutubta way macnaha wainahu isagu qur-aanku latanziilu rabbi lcaalamiin uunka rabbigii soo dejintiisa wey soo dejintiisa wey isagaa soo deji nazala waxaa dejiyey bihi qur-aanka arruuxu ruuxdii ruuxdii waa malku jibriil alruuxu ruuxdii baa soo dejiyey alamiinu ee la aaminay oo alla aaminay ayaa soo dejiyey calaa qalbika qalbigaaga korkiisa ku dejiyey qalbigaaga ayuu ku dejiyey oo geliyey wey macnaha nebiga waana loo akhrin jiray marka loo akhriyana waxaa dheerayd qalbigiisoo markaba uu u gudbo qur-aanku oo lagu dejiyo macnaha saas weyaan litakuuna si aad u ahaato min almundiriina kuwa diga mid ka mida si aad u noqoto si aad ugu digto rusushii hore digi jirtay mid ka mid a aad u noqoto ayaanu kuugu soo dejinay bilisaanin ayaa lagu soo dejiyey carabiyin oo carabi ama bilisaanin carab si aad ugu digto carabiyin oo carabi ah mubiinin oo cad qur-aanku marka carabi buu ku yimid ninkii doonaya qur-aanka inuu fahmo luqada carabiga baro waa laazim saas luqad kaleeto oo qur-aanka siduu yahay loogu fahmi karo ma jiro kutubtan luqadaha kale ku turjuman ama ingiriis lagu turjumay ama soomaali lagu turjumay ama sawaaxili lagu turjumay yani waxa weeyaan maa tugni min juuc gaajo kaa deeqi mayso wax badan kaa tari mayso qur-aanka luqadiisii inaad fahamto ood barato isku tacallujisaa la doonaya si aan adiga qur-aankaba laydinku dhaxaynin oo wadaad intuu ku soo hor fadhiisto wax kuu fasiraba saadan uguba baahaninba toos u aado waa inaad luqadiisa barato luqadan marka waxoogaaga hunguriga aad ku doonaysaan ingiriiska isku taxallujinaysaan meel walba barayfadyada ka furateen luqada carabiga ka awlaysa waa luqadii sharcigiinu ku qornaa oo rasuulkiina salawaatu rabbi wasalaamu caleyh luqadii aakhara wey luqadana la doonaya marka inaad barataan luqadana muhima midana macnaha inaad xoog qataataan loo baahaya macnaha si aad qur-aanka u fahantaan wa inahu isagu qur-aanku lafii zuburi lwaliina kuwii hore kutubtooda dhexdoodu ahaaday kuwii hore kutubtay haysteen dhexdooda ayuu qur-aanku ahaaday oo ku sheeganaa waa lagu sheegay qur-aanka awalam yakun lahum aayatan an yaclamahu culamaau bani israaiil awalam yakun miyaysan ahaanin lahum iyaga aayatan astaan iyo calaamo miyaysan u ahaanin an yaclamahu qur-aanka inay yaqaanaan culamaau bani israa'iila reer bani israa'iil culimmadoodu inay yaqaanaan walow nazalnaahu haddaanu dejin lahayn qur-aanka calaa bacdi alacjamiina kuwa aan carabiga ku hadlin qaarkood korkooda haddaan ku dejin lahayn oo faqara'ahu bacdigii uu akrin lahaa qur-aanka calayhim korkooda uu ku akrin lahaa maa kaanuu maynan ahaadeen bihi qur-aanka mu'miniina kuwa rumeeya maynan ahaadeen kadalika sidaasoo kale ayaanu salaknaahu qur-aankii u gelinay fii quluubi lmujrimiina dembiilayaasha quluubtooda ayaanu gelinay qur-aanka laa yu'minuuna ma ay rumaynayaan bihi isaga xataa yarow ilaa ay arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima ee xanuujinay waa xanuujinaya ilaa ay arkaan oo faya'tiyahum uu u yimaado baktatan si kada ah walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aynan dareensanayn oo kasanayn ayna garanayn fayaquuluu marka ay dhahaan hal naxnu anagu ma nahay mundaruuna kuwa loo kaadinayo ma naloo kaadiyo afa bicadaabina yastacjiluun afara'ayta in matacnahum siniin awalam yakun lahum aayatan an yaclamahu culamaau bani israa'iil hadday u baahan yihiin qur-aankan xaqnimadiisa mucjiso kutusaysa iyo aayad kutusaysa hadday u baahan yihiin soo kuma filla oo aayad ahaan uguma filla culimadii reer bani israa'iil inay yaqaanaan saas culimadii reer bani israa'iil inay qur-aanka yaqaanaan ma qur-aanka oo dhan bay yaqaaneen ma isaan lagama wado an yaclamahu qur-aanka warkiisa inay hayeen culimadii reer yahuudeed iyo culimadii nasaaradu taasi soo kuma filla macnaheedu waxa weeye oday sideedaba carabtu waktigii nebi maxamed noolay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii ay masaa'il diiniya u baahdaan waxay ula noqon jireen yahuudday ula noqon jireen oo magaalada madiine la deganayd nasaaradana way ula noqon jireen oo dee shaam bay u safri jireen oo meelahay deegaanka nasaaraday tegi jireen marka yahuud culimadoodu inay qur-aanka og yihiin oy ka warhayaan soo kuma fillo oo aayad ku filan ma aha inay rumeeyaan qur-aanka culimadii hore hadday taariikh warkiisa hayaan soo arrin ku filan ma aha ficlan saas wey tawreed waa ku yaalay nebi maxamed in la soo saari doono khaatamu lambiyaa wey nebi ciise calayhi salaam iskaba dhaaf isaguuba ka dardaarmay waid qaala ciisa bnu maryama ya banii israa'iila inii rasuulu llahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min altawraa wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed xataa magaciisaa ku yalla aql iska dhaaf meesha laga soo saari doonaa ku taallay kitaabka qur-aankee uu la imaan doonaa ku yaallay sidaas daraaddeed raggii rumeeyey oo nebiga raacay sida cabdullahi ibnu salaam oo kaleeto yahuudda ahaa markay qur-aanka arkeen iyo wixii tawreed ay ku arki jireen iyo tilmaamahay ku yaqaaneen yacni waxa weeye waxay noqotay shay ismudaabaqeeyey boqol kiiba boqol marka soo kuma filla culimadii hore ee yahuud iyo nasaaro inay qur-aankan warkiisa hayeen oo ay ogaayeen soo intaasi kuma filla waxaan jirin hadduu yahay horay loogama warhayeen macnaha sidaas weyaan allah baa soo dejiyey subxana wa tacala walow nazalnaahu calaa bacdi alacjamiin tani waxa weeye inaysan marnaba nima wax qaadanaya ahayn acjamiga waxaa la yidhahdaa waa dadka aan carabiga ku hadlin waxaa kase ay u badan tahay oo luqad ahaan loo isticmaala tanna waa loo isticmaala lakin waxay u badan tahay ajamiga ruuxa waxoogaa aan fasaxada lahayn ajamiyun baa la yidhahda saas ajamiyun kaan carabiga aslanba ku hadlinna ajami baa la yidhahda marka wuxuu rabbi leeyahay ruuxaan carabigaba garanaynin oon waxba ka aqoonin luqada carabiga haddii lagu soo dejin lahaa oo uu ku dul akrin lahaa isaga oo carabi ah ogo hadda isagu carabi ma yaqaan isagoo carabi ma yaqaano kan lagu soo dejinayo carabi ma garanayo isagoon carabiga xabad ka aqooni buu iyagii intuu u yimaado qur-aankan oo sidiisaasa oo carabigaa fasiixa ah hadduu ku dul akrin lahaa mayna rumeeyeen soo wax la yaab lama nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yuusan waxbaba qorin waxbaba akhriyin laakiin haddana luqadii carabiga ee fasiixa ahayd buu yaqaanaa sooma laakiin haddiiba xataa inta laga daayo mid cajabi oon carabigaba waxba ka garanaynin lagu soo dulbejin laha oo uu ku dul akrin lahaa qur-aanka la yaab kale xataa maynan qaateen wax kale iskaba dhaaf saas soo aayad adiga ma ah ninaan meel uu ka bartay aana garanayno carab cajami ah acjamiya oo luqadii carabiga ee fasiixa iskaba dhaafay qur-aankan fii gaayati albalaaqa waalfasaxa akrinayahay wax la yaab lay noqon lahay haddana maca dalika mayna wax ku qaateen bu rabbilahi subxana wa tacala marnaba mayna yeelan macna ayib sidaasaanu qur-aanka u gelinay buu rabbilahi subxana wa tacala mujrimiinta quluubtooda salaknaahu damiirkeeda qur-aanka u celi waxayna noqonaysaa waanu fahansiino qalbigooda wuu ka dahdegay macnihiisu way fahmeen laakiin mawqifkay ka istaageen muxuu noqday laa yuminuuna bihi mayna rumaynin ma aha inay fahmi waayeen carabi weeye luqadoodii hooye ay ku hadli jireen buu kusoo degay wayna fahmeenoo qalbigooda waa galay macnihiisii laakiin way diideenoo kas iyo ogaan bay u gacansadeen wy manaa laa yuminuuna bihi ma rumaynayaan qur-aankan mana yeelayaan ilaa cadaabkii wax hanuujinaya uu yimaado oo si kadaa uugu yimaado ayagoon ogeyn oo markaa ay dhahaan maa naloo kaadiyo waxoogaa maa nala dibdhigo saasuu rabbi leeyahay subxana wa tacala wa inahu qur'aanku awalam yakun miyaysan ahaanin lahum iyaga aayatan astaan iyo calaamo ay qur-aanka xaqnimadiisa ku gartaan an yaclamahu inay inay garanayaan an yaclamahu in ay yaqaanaan culamaau qur-aankii culamaau bani israa'iila reer bani israiil culimadoodu inay garanayaan oo yaqaanaan soo astaan ma an yaclamahu ayaa macnaa waxa wey ismu kaana ah ismu yani waxa weya kaana ah macna awalam yakun miyaysan ahaanin an yaclamahu culamaau bani israa'iila reer bani israiil culimadoodu inay yaqaanaani soo ma ahaanin lahum iyaga aayatan astaan iyo calaamo soo uma ahaanin soo intaasi kuma filo calaamo ahaan oguma filo wey macnaha walow nazalnaahu haddaan dejin lahayn qur-aanka calaa bacdi alacjamiina kuwa aan carabiga ku hadlin qaar ka mida dushooda dushooda haddaan kusoo dejin lahayn carabiga aqooninba oo faqara'a uu akrin lahaa bacdigii ku qur-aanka uu akrin lahaa calayhim korkooda uu ku akrin lahaa isagoo carabiga fasiixa ah maa kaanuu maynan ahaadeen bihi isaga mu'miniina kuwa rumeeya maynan ahaadeen yani mucjize ahaan xataa saas hadday udhici lahayd waa diidi lahaayeen manaa ama meehe haddii saa lagu soo dejin lahaa oo cajabi laga dhigi lahaa bay markaa noqonaysaa waxay dhihi lahaayeen yani walow jacalnaahu qur'aanan acjamiyan laqaaluu lawlaa fusilat aayaatuhu taana waa suroobi kartaa oo macnuhu uu yahay haddii nin cajamiya lagu soo dhiibi lahaa luqaduu kusoo degana ay cajami noqon lahayd waxay ku doodi lahaayeen maa carabi faahfaahsan laga dhigo cajami annaga waxba ka garan mayno saasay ku marmarsoon lahayen macnaa ayib kadalika sidaasoo kale aanu qulubtooda u gelinay baanu salaknaahu qur-aanka qaadsiinay oon gelinay fii quluubi lmujrimiina dembiilayaasha qulubtooda ayaanu gelinay gelintaa maxaa laga wadaa ma rumaynba maya fahamkiisa waay macnihii qur-aanka waa galay qalbigooda oo way fahmeenoo waa garteen laa yu'minuuna mase rumaynayaan bihi isaga ma rumaynayaan xataa yaraw ilaa ay arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima ee waxanuujinayay oo fayatiyahum uu u yimaado baktatan si kadaa lama filaana walxaal hum iyagu laa yashcuruuna ayna kasayninoo ayna ku talagashanayn oo fayaquuluu markaa ay dhahaan hal naxnu annagu mundaruuna kuwo loo kaadinaya ma nahay hashaasi bimacnaa tamani bay ka dhigan tahayo hal naxnu mundaruuna maa naloo kaadiyo waxoogaa maa naloo sugo aanu isgaranoon isdaba qabanay haddaan hagaajinaynahay afa bicadaabina yastacjiluun bu rabbi subxana watacaala afa bicadaabina ma cadaabkanaga ayay yastacjiluuna degdegsanayaan oo noo soo dadejinaya afara'ayta bal ka waran in matacnaahum haddaanu u raaxayno siniina sannado uma kadibna jaa'ahum uu u yimaado maa shayga kaanuu ay ahayn yuucaduuna kuwa loogu hanjabo maa maxay buu akhnaa deeqayaa canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ay ahayn yumatacuuna kuwa loogu raaxeeyo wixii loogu raaxaynayay muxuu ka deeqaya oo uu ka taraya wamaa ahlaknaa maanan halaagin min qaryatin degmo maanan halaagin ilaa haddaanu halaagnay lahaa waxaa u sugnaaday mundiruuna kuwa diga ayaa u sugnaaday dikraa waanin darteed kuwa diga maxay ugu digeen dikraa waanin daraaddeed ama dikraa hiya iyadu dikraa ama haadihi midani dikraa waanin weeye wamaa kunnaa mana aanaan ahaanin buu rabbi ihi subxana wa tacala haalimiina kuwa dulmiya maanan ahaanin afa bicadaabina yastacjiluuna yani waa kii nebigu sal ly waslam markii uu cadaabka ugu hanjabo hor isjira yidhaahdo waa kuwii lahaa yani waxa weye la kaalay cadaabka soo deji noo keen aad u dibridaysa saas maana noo keeno cadaabka haddaba la kaalay ku yidhahda rabbi wuxuu ihi subxana watacaala nimanku warmoogayaal way xamaog afa bicadaabina yastacjiluun ma cadaabka laga degdegsanaya cadaabka hadday aqoon lahaayeen noo soo dadeji mayna dhehen bal ka waran baa la yidhi haddii sannado aan u raaxayno kadibna cadaabkii loogu hanjabayey uu u yimaado wixii loogu raaxeeyey maxay ka deeqaysaayo wax ma u taraysaa maa aqnaa maa maxay buu aqnaa deeqaya canhum xaggooda maa kaanuu yumatacuun wixii loogu raaxeeyey ee horay loo siiyey muxuu ka deeqaya waxbuu u taraya maya si kasta haddii inta laguu daayo kun sano iyo ka badan lagu daayo kunkaas sano iyo ka badanna caafimaad iyo nolol adduunya midda ugu sarraysa laysuu kaa daro maalinka lagu soo qabto waxaaduun la mid noqonaysaa adigoo on weligaaba waxba lagu siinin saas man saas waa ka rasuulkeena odhanay salawatu rabbi wasalaamu caleyh maalinta qiyaamada waxaa la keeni doonaa yacni biancami ahli nnaar dadka naarta gelaya adduunka markay joogeen ninkii ugu raaxo badnaa ugu barwaaqo badnaa baa la keenaya markaasaa naarta lama khuursiin buu nabigu yii salawatu rabbi waslamu caleyh markii naarta la dhex geliyo ayaa waxaa la odhanayaa weligaa iyo allaha wax wanaagima kusoo maray markaasu wuxuu leeya weligay wax wanaaga mana arag mana urinin saas kii ahlu jannada ugu dhibaato badnaa adduunka markay joogeen oo dhib oo dhan rafaadooda soo dhamaystay caafimaad darro yacni faqri rafaad dhib oo dhan soo dhamaystay baa maalinta qiyaamada la keenay markaasaa jannada la muqursiinaya jannada la dhex gelinaya markaasaa la leeya weligaa wax dhibaato ah miyaad aragtay markaasuu leeya weligaa wax dhibaa ima soo marinba saas yacni adduunyadani waaba saasba markii la weydiiyo la yidhahdo war heedhaha ma maalin baad joogteen mise maalin niskeed waxay ku doodayaan war tarow ma toban beri baynu soo joogno maya maya maalin baynu joog war maya maalin gelinkeed baan soo joogno waaba saasba saas si kasta haddii lagugu raaxeeyo wax laguu siiyo maalinka lagugu dhawo taadii soo gasho kulamaba ahaba xataa inaad saacad soo noolayd kulama aha marka waxani waxba maahee adiga waxa weeye tabaabushayso oo waxa dantaadaa garo baa lagu lehay macna afa bicadaabina ma cadaabkanaga ayay yastacjiluuna degdegsanayaan afa ra'ayta bal ka waran in matacnaahum haddaan u raaxayno siniina sannada haddaan u raaxayno uma kadibna jaa'ahum ugu yimaado maa shayga kaanuu ahayn yuucaduuna kuwa loogu hanjabo wixii loogu goodinayo oo cadaabka markaa kadib uu u yimaado maa maxaybuu aqnaa deeqay uu deeqayaa canhum xaggooda maa wixii kaanuu ay ahayn yumatacuuna kuwa loogu raaxay wixii loogu raaxaynaya muxuu deeqay oo u taray wey macnaha amuu cadaabka ka celinaya maya amay cadaabka ugu adkaysan karaan maya waxba uma qabanin wamaa ahlaknaa maanan halagin min qaryatin tanna waxaa lainoo sheegaya allah subxaana wa tacaala bifadlihi wa manihi wa karamihi addoommadiisa sidoodaba ma cadaabo ilaa intuu u diro rusul uu u diro digniinta la gaadhsiiyo markaa unbaa la cadaabay wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaa rasuul yimaado xujada laynagu oogo laynoo caddeeyo markaa kadib mawqifkeennu diidan noqdo markaasaa cadaabka ilah yimaada subxana wa tacaala laakiin ilahay addoommada iskama dulmiyo waxaynan cadaab aynan mudanin iyo halaag aynan mudaninna ma halaago talabaadna iyagoon waxbaba ka warhayninoo moog oon waxbaba lala socodsiinina lama halaago laakiin waxbaa lala socodsiiyaa hadday waaladii diidaan markaa kadib baa la baabi'iya wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin degma maanaan halaagin dadkii deganaay baa laga wadaa ilaa xaal lahaa iyada ay u sugnaadeen mundiruuna kuwa diga mooyaane degmo kasta iyo ummad kastaoo horay loo halaagay kuwa diga unbaa u tegay iyo rusul wax u sheeg dikraa yani waxa weeye ilaa ilaa haddii aanu halaagnay lahaa waxaa u sugnaaday degmada mundiruuna kuwa diga ayaa u sugnaaday dikraa waanin daraaddeed oo waxaa markaas yani waxa weye waa waxay noqonaysaa markaa cillay noqonaysaayo mundiruna bay cilla noqonaysaa dikraa waanin daraaddeed u diga ama haadihi midani dikraa waano wey waanin weeyaan la waaninaya wamaa kunnaa maanaan ahaanin bu rabbilahi subxana wa tacala haalimiina kuwa dulmiya addoommada oo gardarro kuma halaagna bu rabbilahi subxana wa tacaala khalad ay galeen looga naseexeeyey looga caqli celiyey oy ku adkaysteen unbaa lagu baabi'iya adaa ishalaaga wey markaas ilahi subxana wa tacaala hadduuba kuu digay hade maxaa kaloo lagugu samayn lahaa wamaa tanazalat bihi shayaaiin wamaa yanbaqii lahum wamaa yastatiicuun soomayna dhihin qur-aankan maxamed waa kaahin kaahinka waxaa la yidhahdaa wadaadka jinka la shaqaysta ay jibanku wararka u keenaan kaahin baa la dhahaa waxay ku eedeeyeen nebiga o yidhahdeen waa kaahin warkan uu noo akriyayo leeyahay ilaahay baa xaggiisa u iga yimidna shayaadiinta iyo jibanka intay samada ka keeneen bay u keenaan meelahaasay kasoo ururiyeen oo kasoo dafeen saasay ku eedeeyeen oo waxay yidhahdeen waxaanu akrinayana waa kahan xilligaasa waxaa jiray waxaa haystay bulshada carabta niman la yidhahda kuhaan oo shayaadiinta la shaqaysta kuwaasaa culamo ahaan u ahaayoo kala saari jiray u noqon jireenoo saasay macna tii baa marka meesha laga saaraya qur-aankan inuusan kahaano ahayn nebi maxamedna uusan kaahin ahayn wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala wamaa tanazalat wamaa tanazalat bihi shayaaiin wamaa tanazalat lamaysan soo degin bihi qur'aanka mayna la soo degin ashayaaiinu shayaaiin lama soo degin wamaa yenbaqii ma habboona lahum shayaaiinta uma habboona inay qur'aankan soo dejiyaan wamaa yastatiicuuna maba kari karaanba maxaa yeelay inahum iyagu cani samci dhegaysiga ay qur-aanka dhegaystaan lamaczuuluuna kuwa laga dheereeyey wey kuwa la dheereeye wey oo laga fogeeye qur-aanka dhegaysigiisa ee falaa tadcuu habari nebi maxamedow maca allahi alla la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakhare oo kale oo fatakuuna markaa aad ahaato min almucadabiina kuwa la cadaabo aad ka mid noqoto waandir dig cashiirataka alaqrabiin waandir digdig nebiyow cashiirataka qaraabadaada u dig xigaalkaaga u dig alaqrabiina ee ugu dhowaanshaha badan wakhfid raarici janaaxaka garabkaaga oo dabci liman cid u dabci ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid fa in casawka hadday ku caasiyaan nebi maxamedow oy kugu amar diidaan faqul waxaad tidhahdaa innii anigu berii'un beri baan ka ahay mimaa shayga tacmaluuna aad samaynaysaan waxaad samaynaysaan anigu beri baan ka ahay sidaa ku dhabaalay nebiga salawatu rabbi waslamu calayh qur-aankani shayaadiin ma soo dejinin mana soo dejin karaan inayna shayaadiin soo dejinin saddex arrimood baa loo keenay waa midda koobaade maa yanbaqii lahum uma habboona isu habbooni daranaw yani isu habbooniba ma leh shayaadiin iyo qur-aan ma wax isu habboonba shayaadiintu hadalkay la yimaadaani waa wax fasaad ah waa wax been ah waa wax khariban waa wax khalqiga ugu yeedhaya in la hallaabo qur-aankana hagaag iyo wanaag iyo tawxiid iyo akhlaaq wacan taasuu ugu yeedhaya marka isumaba habboono oo wax isu habboonba ma ah mana dhici karto umana bannaano shayaadiin inay macnaha soo dejiyaan haddayse xataa isu habboonaan lahaayeen xataa maa yastadiicuuna maba awoodi karaan shayaadiin miyaa awoodi kara qur-aankan inay soo dejiyaan bal iskaba dhaafe yani hadday jinni iyo insi oo dhan isu tagaan isagoo kale lama iman karaan saas wamaa yastatiicuuna maba kari karaanba ta saddexaad waxa weeye inahum can isamci lamaczuuluuna inay dhagaystaan oo qur-aanka maqlaan xataa waaba laga fogeeyeyba oo dee qur-aanka markii nebi maxamed qur-aanku ku bilowday shayaadiinta waa kii laga eriyey meelahay samada fadhiisan jireene hadalka malaa'igta ay kasoo dafi jireen ee waxyaalaha ilahay qadaray subxana watacala malaigta ku sheekaysanayso sida macnaha waxaan u tegi doono axaadiista nebigana ku sugan yani waxa weeyaan wainaa kunna naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada samadii o dhan baa laga joojiyey fooday gelin waayeen ilaa qur-aanka waxyigiisu nebiga u dhammaystirmayey shayaadiintu inay samada tagaan oo meelahay fadhiisan jireen tagaan waa laga joojiyey ninkii fooda soo geliyana dambaaburo iyo macnaha waxa weya waxa uu lagala daali shuruf marka inahum can isamci lamaczuuluuna maba dhagaysan karaan ta kale shaydaan baa qur-aan meel lagu akriyaiyo dhagaysan kara maba jirta warkeed maalinkaas sidii looga eriyey qur-aan meel lagu akriya shaydaan waa ka cararay maba dhagaysan karaane say usoo dejiyeen soo su-aal isweydiin lama ma dhici karta marka warkaasi war jira ma mar hadday saas tahay qur-aanka ilaahay baa soo dejiyey nebi maxamedow mabda mabda'a qur-aanku ku baraya waxa weeye cid aan ilaah alla ahayn ha baryin hana u yeedhanin hana caabudin oo haddaad cid aan alla ahayn u yeedhato fatakuuna min almucadabiina kuwa la cadaabo aad ka mid noqoto miyay idinla tahay nebi maxamed cid aan alla ahayn inuu baryayo maya laakiin waxaa isaga loogu halqabsanaya weysha gawrac dibigu ha ku qusqaata wey haddii nebi maxamed saa loola hadlayo ciddii kale soo kama sixab jirto saas ninkii cid aan ilaahay ahayn isagoo baryaya ku dhintaay layakuunanna min almucadabiina xaqan shaki male kuwa cadaabka ku waara inuu noqon doono shaki male ama kuwa caabudayo dhagax ha noqdo ama malaa'ig ha noqdo ama rusul ha noqdo ama awliye ha noqdo waxaad baryayso muhim ma aha jinsigee weeye see u yaallaa muhim ma aha laakiin marba haddaad baryadaadii cidaan ilaahay ahayn u jeedisay khalaas waa ku dhamaatay markaas fatakuna min almucadabiin taasaa ku taal oo aduu dadka miyaad ka nasiib roonta waandir cashiirataka alaqrabiin baa nabiga lagu yuri sal lay slam waxaad u digtaa digniintu laba weeye dadka guud iyo khalqigoo dhanna digniinta gaadhsii si khaasana qaraabadaada ku sii xigta kuwaana digniinta ku khaasiyeen oo si gooyay ego gud waa kii nabigu salawatu rabbi wasalamu aleh aayaddu markay soo degtay buurta safa ayuu nabigu fulay sida bukhaari iyo muslim ku sugan buurta safa markuu fulay buu nabigu reerkiisii u yeedhay qoys qoys kor buu ka soo bilaabay qurayshay bani cadiyow bani haashimow ilma cabdilmualibow faadumadiyey gabadhaydii aan dhalayay eedadayey suu socda nabigu sal lay slam ilaa gabadhiis faadmo uu ku keen kulli muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay aniga agti ilaahay agtiisa waxba idinka qaban maaye naftiina cadaab ka badbaadiya waa meesha adeerkii abulahab uu leeyahay tabban laka saa'ir alyawm war habaar kugu dhacayay ma intanaad isugu kaana yeedhay magaalada maanta ma waxaad usoo shiritay intaa marka nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi si gooniya buu reerkiisa xoogga u saaray oo u gutay xilkaa isaga meeshaasuna nabigu salawatu rabbi wasalamu caleyh uu sheegay isagoo weliba markii hore u araartay oo ku yidhi bal ka warrama haddaan idin idhaahdo buurtan dhankeeda shishe farda duulaanaa soo socdoo magaalada ku soo aadan ma iga rumaysanaysaan oo yaa been kugu yaqaanay baa layihi runun baanu kaaga baranay war haddaad saa iga rumaysan lahaydeen cadaab ilaahay oo soo food yeeshay baan ka digayaa ee ilaahay rumeeya xaqna qaata buu ku yidhi waa diideen saas macana ayib kadibna waxaa lagu yidhi dadka mu'miniinta ehe ku raacsan kuwaasi macnaha garabka u jilciyo yacni dhaqanka u dabci wey macnaha tawaaduc iyo kibir la'aan iyo dabeecad dabacsan kuwaa kula dhaqan baa nabiga lagu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh hadday ku caasiyaan waxaad ku tidhahdaa anigu waxaad samaynaysaan beri baan ka ahay yaa laga wadaa ama mu'miniintii ku raacay qaar ka mid ah hadday ku caasiyaan waxa ay samaynayaan ka beri noqo cisyaanka wa ama kuwan gaalada ah dhaqankoodii kufrigoodiiyo waxay samaynayaan ilahay uga beri noqo saas way macana ayib wamaa tanazalat mayna soo dejinin bihi qur-aanka lamayna soo degin ashayaaiinu shayaain lama soo degin wamaa yanbaqii mana haboono lahum iyaga shayaaiinta uma haboono qur-aankan inay la soo degaan inay qur-aankan soo dejiyaan uma haboono mana ansici karta yani isuma haboono wamaa yastaiicuuna ma awoodaanoo maba kari karaan inay soo dejiyaan qulna in ijtamacat linsu waljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'ani laa ya'tuuna bimilihi walaw kana bacduhum libacdin dahiran inahum iyagu can isamci maqalka iyo dhegaysiga xaggiisa lamacsuuluuna kuwa la dheereeye wey kuwa laga dheereeye oo laga durkiye wey macana inay dhegaystaanba waa laga caydhiyey falaa tadcuuha baryan maca allahi alla la jirankiisa ilahan mid la caabudo aakara oo kale oo fatakuuna aad ahaato marka haddaad saa yeesho min almucadabiina kuwa la cadaabo waandir dig cashiirataka xigaalkaaga alaqrabiina ugu dhawaanshaha badan kusii xiga kuwa iyagaa u dig baa nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo uga dig ilahay cadaabkiisa waqfid raarici janaaxaka garabkaaga liman cid u raarici ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta garabka u raarici maxaa laga wadaa u raaric u dabci wey u dabci oo garabka inta badan waxaa lagaga kinaayoodaa xagga dhaqanka dhaqan dabacsan oo naxariisu ku jirto turud ku jirto dadka mu'miniinta kula dhaqan baa nabiga lehi salawatu rabbi waslamu caleyh fa in casawka hadday ku caasiyaan faqul waxaad tidhahdaa innii anigu beri'un beri baan ahay mima shay xaggii baan beri ka ahay tacmaluuna aada samaynaysaan watawakkal tala saara baa le nabiga sal lay waslam cala alcasiizi allaha casiiska ah alraxiimi ee naxariista alladii allahaasoo yaraaka ku arka xiina waqtiga taquumu aada istaagaysa wa taqallubaka iyo gadgadoonkaaga fi saajidiina kuwa sujuudsan dhexdooda aad ku gadgadoomayso innahu isagu alle huwa isaga ayaa assamiicu midka maqalka badan ah alcaliimu ee ogaanshaha badan ah hal unabbi'ukum ma idin warramaa calaa man kuwa korkood calaa man qof korkii ma idinka warramaa tanazalu ay degto ashayaadiinu shayaadiintu ay ku degto ruuxay shayaadiintu kusoo duldegto ma idinka warramaa tilmaamihiis tanazalu way degtaa shayaadiintu calaa kulli affaakin been badane kulligii korkiisay kusoo degtaa afiimin oo haddana dembi badan yulquuna way ridaan kuwa afaaga afiimkaa yulquuna way ridaan assamca maqalka ayay ridaanoo shayaadiinta ayay maqalkooda iyo dhagahooda u ridaan si ay uga dhagaystaan wa aktaruhum intooda badanna kaadibuuna beenaalayaal weeyaan bu rabbi subxana watacala macnaha waxa weeyaan nabiga waxaa la yidhi sal ly waslam ilaahay tala saaro oo taladaada u dhiibo dhibka lagugu hayo iyo cadaadiska lagu hayo ilaahay subxaana wa tacaala kaalmaysa macnaha laleeyahy oo rabbi subxaana wa tacaala ku kalsoonow allaha ku arkayo markaad istaagayso ood salaada isu taagayso iyo markaad kuwa sujuudsan dhexdooda gadgadoomayso oo dee mar uu taagan yahay mar rukuuc buu u gadoomayaa mar sujuud buu u gadoomayaa gadgadoonka aad dadka tukanaya dhexdooda samaynayso taana ilahay waa kula socdaa subxana wa tacala maxaa yeele allah subxana wa tacala waa midka maqalka badan ee ogaanshaha badan ayb soo mayna dhihin qur-aankani shayaaiin baa soo dejisay oo nebi maxamed ku soo dejisay jawaabtiiba waatan waxaa layidhi waa si hadalkii baa laga daba tegay ma idinka waramaa kuwa shayaaiintu ay kusoo duldegto shayaaiintu qolada ay xidhiirka leeyihiin ma idinka waramaa waxay kusoo degtaa mid kasta oo xaqaa'iqda gadiya afaaga gadinta leh shayga wejigiisa saxda in laga gadiyo waa beenaalaha mid beenaalo ah oo haddana dembiile ah dadkaasay shayaaiintu kusoo degaan yulquuna samca shayaadiintii haddii laga dhigo waxay noqonaysaa samcigu yulquuna shayaadiintii way ridayaan assamca almasmuuca waxay soo maqleen bay ridayaanoo kaa beenta badan bay ku ridayaan xaggiisay u ridayaan wa aktaruhum intooda badan ama shayaadiintii ah ama kuwii ay wax u keenayeen insiga ahaa aktaruhum intooda badanna kaadibuuna beenaalayaal wey marabbi subxana wa tacala meeshan laba qolaa wada shaqaysanaysa labada qolo qolo waa shayaadiinta sida xadiiska nabigeena saxiixa ku sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabiga waxaa la weydiiyey kuhaanta kuhaantaa la weydiiyey nabigu wuxu yhi sal ly slam waxba ma ah markaasaa waxay dhaheen nebiga waxbay sheegaanoo haddana say u sheegeen unbay u dhacdaa markaasuu nabigu wuxu yhi sal ly slam taasi waa kelimadii ay samada ka soo dafeen markaasuu nabigu faahfaahiye wuxuu yidhi rabbi markuu xukumo yani kor uu xugum yani uu wax xukumo xukumkaas uu xukumay welina aan adduunka ka dhicin malaaigta malaa'igta ayaa ku sheekaysanaysa malaaigtu sheekada ay ku sheekaysanayso ayaa jinku intay isdul fulfulaan bay soo dhagaysanayaan markay soo dhagaystaan way soo qaadayaan way isu soo dhidhiibayaan way isu soo dhidhiibayaan kalada ugu hooseeya waxaa la xidhiidho oo gadaal kaga xidhan wadaadkii duubka weynaa ee sheekha isaga kan dhigahayay ee qardhaasaha dhigahayay baa hoos kaga xidhan saas kahan kaahinkii kaahinkii ayaa hoos kaga xidhan kaasay marka kelimadii usoo dhiibayaan markaasuu akhriyay halkii ay soo dafeen oo saxda ahayd oo ilaahay qadarkiisa malaa'igtu ku sheekaysanaya ay ka soo dafeen buu sagaal iyo sagaashan ama boqol kale intuu ku daro beenood buusoo dhiibay markaasuu leeyahay tanaa dhici doonta tanaa dhici doonta tanaa dhici doonta tan wuu ku akriyay boqol hal xaba ay run ka tahay buu ku akrinaya marka wadaadkii waa akrinaya marka sanadka dambe abaar bay noqon doontaa haye gaaladaa inaga kici doonta haye cuduraa dhici doona haye caafimaad baa ku xigi doona haye wuu arin wuu arin kulli markay been noqdaan halkii runta ahayd baa lagu baraarugi markaasaa la dhihi sanad hebel anaa goobjooga run buu sheegayo sidii u sheegay bay noqotay war sagaal iyo sagaashankii beenood maxaad u arki weydeen ya sagaal iyo sagaashankaa beenood waxay ku qarsoon yihiin mataqaana maraday huwan yihiina loo garan lahaye waa baxar buxuur buu kuleeyay warshee sanadkan abaar barwaaqu noqon baa tihi waana abaar isla wax u jiraan baxar awliyaad baa la dhaha hagelin adugu saasaa lagu leeyay waa baxar hagelin baa lagu leeyay beentii marka waa caddahay laakiin bini aadamkii la noolaa ayaa waxayna garan karaynin sideedaba beenta wadaadkana sheegaya saas kahin wey marka waa ninkan jinka la shaqaysta wadaado fara badan oo soomaalidu ziyaarato oy sheekhyo u haysteen waa kahano shayaadiinta la shaqaystay ahay taariikhdana waaba la yaqaanaaba kuwa xataa intay isku dhaceen jibankii ay lahaayeen intay isu adeegsadeen qaar laga adkaaday oo jibankii laga soo xidxiday hebel iyo hebel iyo hebel baa la dhaha waana sheekhyo ogow waana la siyaartaa qubuurtooda kaahiniin waay kahanada noocaas oo kale a marka shayaadiinta ku xidhan nebi maxamed ma ahayn salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aankana shayaadiin lama imaanin shayaadiinta iyo kahanadana waa la yaqaanaa saasaa macnaha wax way leeda baryaayo arrinta laynoogu kala saaraya beenaale haddana dembi badan kuwa noocaas oo kale ah ayay shayaadiintu u yimaadaanoo wax u sheegaan saas way macana watawakal tala saara baa li nabiga sal lay slam cala alcaziizi allaha qaalibka alraxiimi ee naxariista tala saaro alladii midkaasoo yaraaka ku arkaya xiina waktiga taquumu aad gadgadoomayso taquumu aada istaagayso ood cibaadada isu taagayso wa taqallubaka iyo gadgadoonkaaga fi saajidiina kuwa sujuudsan dhexdooda aad gadgadoomayso labadaaba allah u arkaa subxana wa tacala inahu isagu huwa isagu alsamiicu midka maqalka badan wey alcaliimu ee ogaanshaha badan hal unabi'ukum ma idiin warrama calaa man cid korkii tanazalu ay kusoo degto ashayaaiinu shayaaiintu ay kusoo degto iyay shayaaiin sideedaba kusoo degtaa ma nin ilaahay keligii caabuda oo dadka tawxiid ugu yeedhaya oo akhlaaq wanaagsan ugu baaqaya oo mustaqiimoo toosan oo nebi maxamed oo kalea ama dariiqadiisii haya kaa miyay shayaadiin kusoo degtaa wax u keentaa maya kaa xidhiidhba lama yeelan karta xidhiidhba kaa lama yeelan karta waxay kusoo degtaa tanazalu waxay kusoo degtaa calaa kulli affaakin been badane kulligii ninkay shayaadiintu xidhiidh la yeelanayso waa inuu horta beenaala yahay shardiga horta qabsada caqiidaduu sheeganaya waa beenaale afka beenaaluu ka yahay dhaqankiisu waa been waa beenaale been ba asal u ah aftiin weeyaanoo waa dembiile oo dunuubta kuweeda ugu waaweynna wuu galaa sideedaba waxaa muqarara xataa kuwii la shaqaysan jiray ka tawbad keenay baa sheegaya sidoodaba shayaadiintu kuma adeegayaan kunana shaqaysan maayaan horta inay ku gaalaysiiyaan mooye waa qaacido muqarara ilaa ama aada sanam u sujuuddo markay ugu yartahay kaadidaada ku cabsiiyaan qaar bay kaadidooda cabsiiyeen qaar baa intay qaawiyeen bay maryaha ka dhigeen qaar bay sanam u sujuudsiiyeen iyo qabri ilaa ay diinta kaa saaraan oo dembi ka ugu weyn ku dhex istaajiyaan horta kula shaqaysan maayaan shardi marka horeba yaallo wey wadaadkan marka kaahinkee jinka la shaqaysanaya ee waa la ii sakhiray kule oo waa junuudu samaa junuudu samaa bay ula baxeen waa junuudu samaada ku hayaaye waa horuu gaaloobay oo diinta ka baxay saas innagana qabrigiisii baan dul tubannahay oon moodaynaa inaynu waxba ku helayno marmar baa laga yaabaa xataa qabriga dhexdiisa in looga dhawaaqo lagu yidhahdo sheekh hebel baan ahay baxaajadaadiina waa la sakhiray kactag waxagii meeshii bay yaallaan way dhici kartaa leanna shaydaankay wada shaqaysan jireen baa meesha kaala hadlaya ilaahayna kulama hadlin awliyana kulama hadlin meeshaana ma yimaadaane waxa kula hadlayaay waa shaydaankay wada shaqaysan jireen welina inuu dadka kusii duubsado qabrigiisa yani diyaar uho meeshaba deganba haddaad siirada dib ugu noqotaa waktigii nabiga saasay ahaan jirta salawatullah wasl markuu nebigu asnaamtii waaweyned qaar ka mida soo dumiya yidhi oy saxaabadu iyagoo duulaana sanamkii tageen sanamkii waxaa kaga soo baxday habar bulbulle habar timaheedu kacsan yihiinoo boodaysa markaasay seef ku dhufteen habartaasi maxay dha bini aadam habidnad bini aadamna waa jinkii wey shaydaankii meesha ay ku caabudi jireen kii baa marka la hadlaya marmar buu isu daahirinayaa maryo cadcad buu usoo xidhanahayaa yani waa la hadlayaa waxa ii sameeyuu leeyahy xoolaqala sii soo siyaarta waxani waa shaydaankii meesha ka hadlaya awliya ma ah laakiin intaa waa la fahmi waaye nusuustiio ku cad ayayna haddana fahmi weyn manaa saas tanazalu way degtaa calaa kulli affaakin mid been badan korkiisa ayay kusoo degtaa mid been badan kulligii korkiisa ay kusoo degtaa afiimin oo haddana dembiile ah oo shirki iyo gaalnimo iyo kufri iyo macaasi gala yulquuna way ridaan assamca maqalka ayay ridaan yulquuna faacilkeeda waxaa laga dhigi karaa shayaadiintii shayaadiintii waxay ridaan assamca ayilmasmuuca waxay soo maqleen oo xaggay u ridaan kaahinkiibay u ridaan ama yulquuna way ridaan ayagii kahanada ahaa assamca maqalka ayay ridaanoo yacni dhegtay raariciyaan si ay uga maqlaan oo uga qaadaan shayaadiinta waxay soo maqleen uga maqlaan yulquuna way ridaan assamca maqalka wa aktaruhum intooda badanna kaadibuuna beenaalayaal wey marabi subxana watacala shayaadiintuna waa beenaalayaal wadaadkan kaahinkee la shaqaysanayana waa beenaale saasuu rabbi xukumaya subxana wa tacala maxaa yeelay yani hal mar hadduu run sheego sagaal iyo sagaashan goor been sheegay soo beenaalama هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم